بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وحان كده حجرني في سورة مريم وحان كسو بحني قصة النبي الله زكريا ayaanu ka soo baxnay calayhi salaatu wasalaam waxaan soo aragnay allah uu noo soo caddeeyey in nabiyullaahi zakariya oo da ah oo nin weyn ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala owlaad siiyey oo nabiyullaahi yaxya uu maaragtay owlaadiisii ka dhigay kana siiyey haweentiisii oo markeedii horey dhallinyarada ahaydba caqiimo ahayd iyadana waa yeela ilaahay uu ka siiye subxaana watacaala baan soo aragnay markii arrintaa naloo soo caddeeyey ayaa waxaa lagu cadfayaa oo lagu xirayaa qisadii maryama bintu cimraan maryama alcadraa ayaan ka warramayna oon arki doonaa maryama yani waxa weeyaan qisadeedan iyo qisada kale ee hadda zakariya aan ka soo baxnay munaasabo yaraa ka dhaxayso munaasabada ka dhaxaysa waxa weeye maadaama nabiyullaahi zakariya allah subxaanahu watacaala isagoo waayeela haweentiisao madhashaa oo owlaada uu ka siiyey yacni waa shay aada iyo aad ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa tusinaya wey waxaa kasii cajab badan maryamo oon cid taabatay la arag oo nin u tegay uusan jirin inuu ilaahay subxaana watacaala ciise ka abuuro nabiyullaahi ciisa inuu ka abuuro isagoo aan aabba lahayn marka munaasabadaa sheertaa ayaa ka dhaxayso oo maaragtay labadooda qiso laiskugu xijiyey bay leeyihiin mufasiriintu wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaanan sharqiya wadkur xus oo ka sheekee nabiyullaahi maxamedow oo waxaad ku sheegtaa fi kitaabi kitaabka dhexdiisa waxaad ku sheegtaa maryama yani shana maryama maryamo shanigeedii iyo xaalkeedii iyo warkeedii iyo qisadeedii ku sheeg kitaabka dhexdiisa id wakti u war ah oo maaragtay maryama yani xaalkeedii yani id wakti u war ah oo u khabar oo u qiso ah weeyaan intabadat ay fogaatay maryama min ahlihaa ahalkeedii ay ka fogaatay qoomkeedii iyo dadkeedii ay ka dheeraatay makaanan ay fii makaanin makaanna ay ku dheeraatay ay aaday makaanka oo sharqiyan yacni bari loo nisbeeyey xagga sharqiga iyo cadcad ka soo baxa xaggeeda loo nisbeeyey marka ay u fogaatay oo halkaa aaday uga sheekee dadka baa la leeyahay ummadda u sheeg wey marka wadkur fi lkitaabi kitaabkan waxaa loo jeedaa waa suuradan wey yani fi lkitaabi marka laleeyahay ay haadihi suura suuradan dhexdeeda uga waran dadkii qisadii maryama uga sheekee ama in loo jeedo qur-aankaba yani kitaabka kitaabkan qur-aanka in loo jeedo mar haddii qur-aanka la yidhaahdo wa haadihi suuratu min alqur'aani suuradaana qur-aankii bay kamid tahay qur-aanka dhexdiisa uga sheekay oo kitaabkii qur-aanka ahaa iyadana waa la yidhaahdaa weyan wadkur yani xus fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ama qur-aanka ha noqdo ama suuradani waxaad dhexdiisa ku sheegtaa maryama yani shana maryama waa naba aha maryamo warkeedii ku sheeg kitaabkan qisadeedii ku sheeg weyaan id intabadad id wakti u war ah intabadad ay fogaatay oy dheeraatay maryama min ahlihaa ahalkeedii ay ka dheeraatay yani dadkeedii qoomkeedii ayay ka fogaatay oo ka dheeraatay weeyaan makaanan ay fii makaanin makaan dhexdiina ay ku fogaatay oy u dheeraatay weeyaan yani ilaa makaanin bay aaday wey makaankaasoo sharqiyan jihata sharqi loo nisbeeyey oo sharqigaas waxaa loo jeedaa waa mima yali sharqa bayt lmaqdis bayt lmaqdis dhankiisa bari yani xaggeeda ayay dadkii uga durugtay oo ka aaday weeyaan maxay marka dadkeedii uga fogaatay maryama oo yani uga durugtay dadkaasi waxay dadkeeda uga durugtay waxa weeyaan yani in aysan dadkaasi cibaadadeedii ka mashquulinin inay cibaadada u tafaruqdo ay yani munfarida u noqotay dadkeeda ay uga baxday weyaan inaanan laga mashquulinin cibaadadaas aan laga mashquulinin weyaan marka makaanan sharqiyan oo haddana ilaahay leeyahay maxaa loo khasisay makaankan sharqi maxaa looga dhigay bay mufasiriintu leeyihiin oo dhinacii bari iyo qorax ka sooba xaggiisa maxaa loogu nisbaynayaa oo loo yani sidaa loogu magacaabo loogu khasisay waxay mufasiriintu leeyihiin reer bani israa'iil ayaa waxay ahaayeen kaanuu yucadimuuna jihata sharq dhankaas oo jihata sharqiga oo maaragtay cadceed ka soo baxa ayay yani maaragtay weyneyn jireen walidaalika yani waxaa la yidhaha sida xasan basri raximah llahu ou leeyahay wamin uma itahadat nasaara almashriqa qibla buu leeyahay halkaas ayay waxay ka dhigatay nasaarada dhinaca sharqiga ah ee qorax ka soo baxa ayay qiblo ka samaysteen marka maadaama ayagu qiblo ay ka dhigteen awalna bani israa'iil oo dhan ay maaragtay weyneyn jireen jihata sharqi ayaa jihata sharqi marka sidaa loogu khasisaya dhinacaas ayay aaday oo baytulmaqdis dhankiisa bari ayay dadka uga fogaatay weye ictizaalkeeduna waa lilcibaada inay cibaado u tafaruqdo oo aysan dadkaa mashquulinin daraaddeed cibaadadeeda markay rabbi caabudaysa inaanan la arag ayay sidaas ay maaragtay ugu durugtay baa laleeyahy faاtakhadat min dunihim xijaaba faarsalnaa ilayha ruuxana faاtakhadat way yeelatay maryama way samaysatay markii ay dadkii ka fogaatay qoomkeedii si aysan cibaadada uga mashquulin min duunihim ay min duuni qowmihaa wey dadkeeda sokadii ayay waxay ka yeelatay waxay samaysatay xijaaban astur bay samaysatay xijaab yani waxay culummadu leeyihiin waxay ahayd maryama qof caabidad ah oo maaragtay khaashacad aho rabbigeeda u khushuucdo maadaama ay cibaadaysanayso cibaadadaas dadka sidaysan aysan cibaadadeeda u arag si aysan cibaadadeeda u arag daraaddeed ayay maaragtay xijaabkaa u samaystay iyo asturkaa u samaysatay bay leeyihiin yani inay cibaadadeeda yani ikhlaas u samaysato ilahay keliya u saafi yeesho oo aysan riyaa iyo istatus iyo sumco aysan ka noqonin daraaddeed bay la fogaatay sidaas ayay maaragtay leeyihiin culummadu qaar waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa waxa weeye maadaama ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku sheegay ayadana loo sheegay inuu rabbi doortay oo haweenka waktigaas dabankaa jooga uu ka doortay ilaahay uu sheegay shukran lilahi subxaanahu watacaala ayay u cibaadaysanaysay baa la leeyahy ilahay subxaana watacaala ay ku shukrinayso daraaddeed bay sidaa cibaadada u samaysatay maxaa yeelay yani allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay fi suurati ali cimraan yani id qaalat ilmalaaikatu ya maryamu ina allaha stafaaki waطaharaki wastafaaki cala nisaai lcaalamiin ya maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin mar haddii cibaadadaa la faray ilaahayna ou doortay yani maaragtay imtitaalan limri illahi yani wa shukran linicmaa'ihi nicmadiisa ay ka shukurinayso daraaddeed ayay maaragtay cibaadadeeda sidaa u yeelatay oo ay dadka sokadoodana xijaab uga dhigatay bay leeyihiin fatakhadat way samaysatay maryama min duunihim dadkii sokadeedii waa qoomkeedii sokadii ayay waxa yeelatay xijaaban astur bay samaysatay oo aanan la arkaynin yani maaragtay xijaab ayada ka asturayo si aysan cibaadadeeda u arkin aysan isturtus ugu noqonin weyaan markay xijaabkaa samaysatay faarsalnaa ilayha ruuxana faarsalnaa waan dirnay ilayha maryamo waxaan u dirnay ruuxana ruuxdeenni baa u dirnay oo ah malakul jibriil ayaan usoo dirnay wey markii loo diray fatamaala laha fatamaala yani wuu isa suureeyey waa isku shabaxay wuu isku ekaysiiyey lahaa maryama wuxuu iskugu shabahay basharan xaala kawnihi basharan isagoo a mid bashar ah sawiyan haddana sawiya alkhalqi basharnimadiisu ku eg bani aadamnimadiisu ku eg isagoo ah ayuu isku suureeyey oo maryamo isku tusay sidii qof bani aadama isagoo ah ayuu saa iskugu tusay weyaan fatamatala lahaa basharan sawiya faarsalnaa ilayha ruuxana ruuxan yani maaragtay qowlka adharka waxaa loo jeeda waa malakuljibriil wey qur-aankana in badan oo ilaahay ku sheegaa lafdiga ruuxa inta la sheego malakuljibriil lagu sheegaa way ku badan tahay qur-aanka meelo badan baad ku arkaysaa fii suurati shucara baan arki doona insha allah allah odhanayo nazla bihi ruuxu lamiinu qur-aanka marka laga hadlayo yani maarata qur-aankan waxaa la soo degayo xag alla ka keenay aruuxu lamiin malakuljibriilkii aaminka ahaa baa la soo degay baa la odhanay fii suurati naxli baan ku soo marnay qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi malakuljibriil oo ruuxu lqudus la yidhaahdo ayaa qur-aankan xagga rabbigaaga ka keenay oo la soo degay baa la odhanaya marka ruuxa waxaa loo jeedaa waa malakuljibriil wey idaafadan oo laleeyahay yani maaragtay faarsalna ilayha ruuxana allah uu isku idaafaynayo waa idaafatu tashriifin wa takriim maadaama rabbi uu soo diray ayuu ilaahay leeya waa ruuxeennii malakuljibriilka aan soo dirnay weeyaan waa karaamayn malakuljibriil la karaamaynayo wey markii loo soo diray faarsalna ilayha ruuxana maryamo waxaan usoo dirnay malakuljibriil markii loo soo diray fatamatala lahaa basharan sawiya marka basharan sawiya icraab ahaan labadaba waa xaalaynaynaa labadaba waxaa laga xaalaynayaa yani maaragtay fatamataladaasi faacilkeeda ayaan ka xaalaynaynaa weyan fatamatala wuu isku ekaysiiyey wuu isku suureeyey wuu isku shabahay wixii aad tidhaahdaba laha maryama yani bani aadam buu iska dhigay wey basharan xaala kownihi basharan asagoo mid bani aadama suuraddii malagnimadii buu ka soo wareegay markaasuu wuxuu isku ekaysiyey bani aadam sawiyan xaala kownihi sawiya alkhalqi abuuristiisuna oo insaannimadii mid ku eg ay tahay oo waxba aysan ka maqnin isagoo insaan kaamila ayuu isku suureeyey weeyaan sababta marka waxay leeyihiin mufasiriinta uu bashar iskaga dhigay waxa weeye maryama ma xamili karto suuraddiisii malagnimada ahaa haddii uu isku tusaayo may xamili karto awoodna uma yeelanayso weyaan sidaas darteed baa la amray inuu tashakul sameeyo oo suurad insaan uu iska dhigo bani aadam suuraddii uu samaysto sidaasay marka uu iskugu ekaysiiye weyaan mar alla markii meeshii ay dadka uga fogaatay ee xijaabkay samaysatay ninkan bani aadamka ay ku aragtay maryama waa ka argagaxday markiiba ilaahay bay magan gashay subxaana watacaala sharkiisa ka magan gashay qaalad waxay tidhi maryama innii aniga acuudu waan magangeli biraxmaani allihii naxariista badnaa ayaan minka adiga kaa magangelaya niyo inaad shar iyo xumaan igu samayso allihii raxmaanka baan kaa magangelaya in kunta haddii aad tahay taqiyan mid ilaahay ka baqaya haddii aad tahay rabbigaa baan kaa magangelaya haddaad dadka mutaqiinta ahi mid kamida aad tahay bay odhanaysa in kunta taqiya yacni haddaad qof taqiya tahay dhib ha ii geysan wey rabbi baan kaa magangelaya wey laanna gabar keligeed oo qol ku jirtaahi oo dadkii xijaab ka samaysatay oo qof bani aadama uu durbadiiba soo aag istaago meel uu ka soo gala aynan garanaynin way la yaab sidaas darteed markay ka argagaxday bay rabbigeeda ka magan gashay marka waxaa la yidhaha waxay la mid tahay sidaa u tirahdid yacni maaragtay qofka markaad la hadlayso in kunta mu'minan falaa tadlimnii haddii aad tahay qof mu'mina qof iyo hay dulmin sidaa u tidhaahdoo kale ayaa hadalkaasi way u tiri weeyaan marka waxaa la rabaa qofka markii arrintaasoo kale u arkaahi inuu qofka waxa lagu dafciyo waxa ugu horeeyo shayga maaragtay mar walbaba ashalka ah inuu ku cabsi geliyo qofka ku reebo yacni ilaahay bay xusuusisay inay rabbi magan gashay hadduu taqi ilaahay qofka baqaayo uu yahay ayay rabbigeeda ka magan gashay weyaan qaalat waxay tidhi markay suuraddaas ku aragtay iyadoo dadkeedii munfaridka oo ka fog yacni maaragtay asaga inuu xumaan ku sameeyey iyadoo ka baqaysabe waxay tidhi innii aniga acuudu waxaan magangeli biraxmaani allihii naxariista badnaa baan ninka adiga niyaho kaa magangelaya laanna inuu malkuljibriil yahay iyada ma ay oga inuu bashar isku soo ekeeyana ma ay oga qof bani aadanay u aragtaa sidaasa ilaahay uga magan gashay in kunta haddii aad tahay taqiyan qof rabbiga ka baqaaya haddii aad tahay ay in kunta takhaafu allaha caza wajal allah haddii aad mid ka baqayo tahay waan ilaahay baan kaa magangelaya weyaan sidaasay ku tiri weyaan markii hadalkaas ay cabsida muujinayo ay ku tiri ayuu isagii jawaabay malkuljibriil qaala wuxuu yidhi malkuljibriil inamaa ana anigu waxaan ahay un rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulkii uu soo diray baan ahay allah adeegii uu soo diray oo adiga kuu soo diray baan ahay maxaa la igu soo kaa diray liahaba laki inaan ku siiyo oo kuu hibeeyo adiga maryamo ihi hulaaman wiil inaan kuu hibeeyo oon ku siiyo wiilka oo zakiyan mid aahira ahoo dunuub iyo macaasiyo dhanba ka aahira inaan ku siiyo oon kuu hibeeyo ayaan maaragtay yani ilaahay uu ii soo diray saas uu leeyahay marka hadda hibadii siismada waladka ilaahay baa bixiye subxaana wa tacaala awlaada malkuljibriil awlaad ma bixin karo laakiin ficilkii asagaa isku tiiriyey inaan aniga kuu hibeeye buu yidhi ku siiyo asagu ma siin karo maadaama marka ficilka uu isku hibeey yani uu faacil iskaga dhigay oo asaga yeer qofku waxbaan ku siinaya oranayo macnaha hadalka uu ku leeyahay waxa weeye liana allaha arsalahu ilaahay baa soo diray mar hadduu rabbi soo diray oo la yidhi maaragtay gabadhaasi yani maaragtay waladkaas usoo hibee kaanahu ilaahay qofuu usoo dhiibay oo kale inuu sheegto yani wax dhiba maleh bay leeyihiin qiraa'adaas marka liahaba laki waa qiraa'at jumhuur wey jumhuurta qiraa'adeeda oo dhan ayaa sidaa jumhuur qura sidaasay akriyaan weyaan liahaba laki la yidhaahdo yani macnaheeduna waxa weeye waladkaas ilmaha inaad dhasho ayaan sabab kuugu noqonaya weyaan waladka cunuga inaad dhali doonto baan sabab kuugu noqonayaa bay noqon quraada inteeda soo hartay sida maalan abu camar oo kaleeto iyo warash can naafic waxay akriyaan qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liyahaba laki hulaaman zakiya meesha hamzada aan liahaba niri liyahaba bay akriyaan markaas macnihii waa toosan yahay qaala wuxuu yidhi malkuljibriil inamaa ana anigu waxaan ahay un rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulkii baan ahay adeega u soo dirsaday baan ahay maxaan u ahay liyahaba laki inuu rabbigaaga kuu hibeeyo ayaa la ii soo diray rabbi baa hibaynaya adiga inuu kuu hibeeyo hulaaman wiil inuu ku siiyo wiilka oo zakiyan tahirsanoo dunuub oo dhan ka tahirsan inuu ku siiyo ayuu maaragtay ilaahay ila soo diray hadalkaas buu yidhi marka qaabka uu ugu hibaynayo oo malakuljibriil ilaahay ou maaragtay sababta uga dhigayo maryamo inay maaragtay ilmaha qaado qur-aanka ilaahay waa noo sheegay wuxuu sameeyey afuufid ou afuufay buu ilaahay ku sameeyey malakuljibriil ou afuufay afuufiddaas waxay leeyihiin mufasiriintu jeebka waxaa la yidhaha diraca meeshiisa kore ee qamiiska meeshiisa kore furan ayaa la yidhaahdaa halkaasuu ka afuufay nafkadii farjibay gashay raximkiibay gashaa ilaahay waa abuuray bay leeyihiin yani saasay mufasiriintu leeyihiin wey marka afuufidda inuu afuufayna allah dhowr suuradood buu noogu sheegay suurat alambiya oo kale ilaahay wuu noogu sheegay wallatii axsanat farjaha fanafaknaa fiiha min ruuxina wajacalnaaha wabnaha aayata lilcaalamiin allah wuxuu leeyahy gabadhii farjigeeda dhowrtay oo macaasida iyo zinada iyo zawj oo dhanba xataa yani nikaax xataa ka ilaalisay fanafaknaa fiiha min ruuxina ruuxdeenni baan ku afuufnay buu ilaahay leeyahay fii suurati ataxriim allah wuxuu leeyahay wamaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafaknaa fiihi min ruuxina yani fanafaknaa fiihi min ruuxina ruuxdeenni baan ku afuufnay ayaa la leeyahay marka labadaa suuradoodba qaabka loo siiyey maryama oo allah uu waladka ugu hibeeyey inay tahay nafku lmalaki fii jaybi dirciha ayuu nooay maaragta noo sheegaysaa weyan malaga inuu afuufay afuufidaasna ilaahay uu ciise ku ahaysiiyey sidaasay noo sheegi weyan aayadaas ay noo tilmaamayan marka waladkan waa walad zaki oo aahira bimacnaa waa nebi ilaahayo macaasi kama dhacayso waa macsuum wey rasuul ilaahay dhowrsan wey marka zakiyan sidaas oo looga cabiray weyan qaalat anaa yakunu lii hulaamun walam yamsasnii basharun walam aku bagiya qaalat waxay tihi maryama istifhaam ahaanay u weydiiso waxay tihi anaa sideebuu yakuunu lii ou iigu ahaanaya hulaamun wiil sideebuu iigu ahaani see baan ku helayaa wiil oon ku dhalaya walam yamsasnii walxaalu lam yamsasnii iyadoo uusan itaabanin uusan ijimaacin basharun qof bani aadama bani aadan jimaac iigu yimid uusan jirinoo aadan jidhkayga taabanin walam aku aanan ahayn baqiya mid daaniyadan aanan ahayn yani seebaan ilmo ay iigu ahaanaya istifaamkaasay weydiisay ilan awlaad baad helaysaa buu yidhi ilah ilaah inuu kuu hibeeyo ayaa la iigu soo kaadiray markaasi arrinkaan weydiisay oy tidhi seebow waladka iigu ahaanaya walam yamsasnii basharun masiga halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna aljimaaca loo jeedaa bimacna aljimaac ayaa masiga layidhaha taabashada ma ahan jirkayga taabtay ma aha jimaaca loo jeedaayo ninkii yani haweenta tegisteedii loo tegayay ayaa loo jeedaa weya jimaacaasi ama nikaax ha noqdo ama zina ha noqdo wuxuu doonaba ha ku yimaadee labadaba midna ma dhacaysa bay leedahay marka seeba walid igu ahaanaya iyadoo bani aadamba aanan is arag marka arintaas ay weydiinayso macnaheedu ma aha istifaamku inkirid ilaahay qudradiisa ay inkiraysa maryama ma ay ahee waxay ujeedaa sifada ay waladka ugu ahaanaya bay rabtaa taasay istifaamka weydiinaysa qaabkeebuu iigu ahaanay ninna madihii oo maaragtay xalaal qof maaragtay nikaax ku samaysay jimaac ku samaysay maahi macsina ma aanan samayninoo zaaniyad maahi seebaan marka ku heli marka istifaamka waa taa weeyaan marka qur-aankana uu isticmaalaa masiga in loo isticmaalo yani maaragtay jimaaca loo isticmaalo qur-aanku way ku badan tahay min qabli an tamasuuhunna baad arkaysa aw laamastum nisaaa lamsiga iyo masiga iyo kulli macna jimaca lagu fasiraa oo utegistii ah loo jeedo weyaan qaalat waxay tihi maryama annaa yakuunu seebow iigu ahaanay lii aniga hulaamun wiil seebow iigu ahaanaya walam yamsasnii ayadoo uunan itaabanin basharun bani aadam uusan itaabanin jimaac uusan iigu imaanin oo nikaax saxiixa ah walam aku aanan ahayn baqiyan mid zaaniyadna aanan ahayn marka hadalkan waxay leeyihiin walam aku baqiyan ta dambe waa takhsiisun bacda tacmiim jumhuurta sidaasay odhanaya hadalkii markii caam ahaan loo soo sheego walam yamsasnii basharun bani aadam uusan itaabanino nikaax iyo nikaax la-aanba aanan qofna kula kulmin zawj nin aanan kula kulmin yaa markaa kabacdii haddana la khasisayo walam aku baqiya la yidhi albaqiyu waxaa la yidhahdaa waazaniyatu baa loo jeedaa baiyu albaqiyu marka la yidhahdo waazaniya baa la yidhahdaa haweenka zaaniyadda ayaa loo jeedaa weeyaan labadiiba midna ma ihi marka seebo walad iigu ahaanaya weyaan malagi waa u jawaabay qaala wuxuu yidhi maryamo isagoo la hadlayo kadaliki almru amarku kadaliki sidaadaas wey sidaa aan kuu sheegay wey in ayadoo aanan cid ku taabatay jirin laa yani masiisi zawjin walaa gayrihi nin ku taatay oo nikaax ah iyo mid kaloo zinaa aysan dhicin ayuu waladku kuu ahaanaya weyaan almru kadalik marka kadalikidaasi yani waxa wey waa khabar mubtadiyihiisa go-an yaho almru kadaliki baan odhanaynaa weyaan arrinku waa sidaa aan kuu sheegay wey adoon cidna ku taaban in owlaadi kuu ahaanayso qaala rabbuki rabbigaaga wuxuu yidhi huwa arinkan yani isagoonan aabba lahayn walad lagu siiyaa hayinun mid fudud weeye calaya aniga dusheeda waa ku fudud yahay buu rabbigaaga yidhi allah yani maaragtay arrin ku culus ma aha waa shay u fudud weeyaan yani waxa weeye huwada waxaa loo jeeda ay iijaadu lwaladi minka min hayri abin yani ilma aan aabba lahayn inaad dashaay waxa weeye allah wuxuu leeyahay hayinun mid sahlan oo fudud wey ay sahlun wayasiirun mid sahlan wey calaya aniga dusheeda oo ku fudud yahay waxba ilaahay agtiisa kuma aha weyaan waxay ilaahay agtiisa ku tahay lama arko marka craabta oo maaragtay waan soo marnay qaala kadalika qaala rabuka alayhi hayin zakariyan kusoo marnay nabiylahi zakariya qaala kadalika qaala rabuka huwa calaya hayinun waqad khalaqtuka min qabl walam taku shaya ayaan hore usoo marnay weyaan marka qaala rabukadan huwa calaya hayinun taas ayay raacsan tahay weyan hadalka dambaa la raacinaya walinajcalahu waanu yeelaynaa yani wiilkaas waladka ghulaamka ilaahay ku siin doono waxaanu ka yeeli doonaa aayatan aayad ayaan ka dhigaynaa waxaan u abuuraynaa oon sidaa u yeelaynaa walinajcalahu aayatan waxay culammadu leeyihiin waa cilat limucallilin maxduufin cilada yani walinajcalahudani waxa weeye cillo oo maaragtay mucalilkeedii oo maxduuf yahay weeyaan khalaqnaahu waanu abuuraynaa ay nakhluquhu waan abuuraynaa wy wiilkaas waan abuuraynaa waanan kuu dhibaynaynaan ku siinaynaa maxaan u samaynaynaa waan kuugu abuuraynaa walinajcalahu inaan yeelno wiilkaas aan ku siin doono aayatan ay calaamatan daallatan calaa kamaali qudrati illahi subxaanahu watacaala ilaahay qudradiisa yani kaamilnimadeeda aayad tusinaysa inoo inaan ka yeelno darteed baan u abuuraynaa waraxmatan naxariis inaan ka yeelno raxmadda oo minaa xaggeenna ka ahaatay inaan ka yeelno darteed ayaanu sidaa u yeelaynaa oon kuu siinayna kuugu hibaynaynaa wa kaana mran maqdiya wa kaana wuxuu ahaaday waladkaas in lagu hibeeyo oo lagu siiyaa amran arin buu ahaaday maqdiyan la xukumay oo la dhammaystirayoo la faaruqay weyaan dib aan loogu noqonayn xag rabbi laga xukumay weyaan qaala kadalika qaala rabbuki huwa calaya hayinun macnahaas waxa weeyaan aayadaas yani maaragtay waxa weeye fii suurati ali cimraan aayad lamida baan kusoo marnay allah oranayo ka xikaayoonaya maarata maryama inay tihi qaalat rabbi anaa yakunu lii waladun walam yamsasnii bashar qaala kadalika illaahu yakhluqu maa yashaa ida qadaa amra an yaquula lahu kun fayakuun haddii rabbi arrin ou xukumo kunun buu odhanaya waana ahaanaya sheegaasi weyaan ahaw baa la odhanaya wuuna ahaanay marka wax dhibaa ilahay agtiisa kuma hayso weyaan walinajcalahu aayatan aayaddan ilaahay uu sheegayo oo maaragtay calaamada laga dhigayo ciisa waxa weeye dadka in la tuso qudrada ilaahay kaamilnimadeeda allah sow doonaba wax u abuuraa maxaa yeelay waa taa soo hadda ka soo hadalno qaala kadaliki allahu yakhluqu maa yashaau suurata ali cimraan wuxuu doonabuu rabbi abuura sow doonana u abuuraa wuxuu abuuri karaa ilmo aanan aabba lahayn oo hooyolabuu abuuri karaa wuxuu abuuri karaa yani axad aanan aabba iyo hooyo midna lahayn sida aadam oo kaleeto wuxuu abuuri karaa qof aan hooyo lahayn laakiin aabbale sida xawa oo kaleeto oo aadam laga abuuray wuxuu abuuri karaa yani qof aabba iyo hooyole sida makhluuqaadka intooda kaleeto marka waa la kamilay soo ma jeedi insaanku waa kamil khalqigii abuurista ilaahay waa kamil weeyaan qudrada ilaahay kaamilnimadeeda in dadka la tuso aadam baa la abuuray aabbiyo hooyo midna ma lahayn xawo ayaa isaga laga abuuray hooyo dhashay oo foolatay oo caloo uur ku qaada ma aynan lahayn soo ma jeedi waa laba wey ciisaa la abuuray hooyuu leeyahay aabba ma laha khalqiga intiisa kalena aabbe iyo hooya bay leeyihiin marka ilaahay qudradiisa in la dhammaystiro darteed oy kaamil tahay in dadka la tusaa ayaanu sidaa u yeelnay yani aayadda waxa weeye wajcalnaaha wabnaha aayatan lilcaalamiina oo kale la mid tahay ayada iyo maaragtay ciisada inuu ilaahay ka yeelo mucjizo oo ilaahay qudradiisa tusinaysa weeyaan naxariistaana waxa weeye yani nebi kasta kulligii ummadiisa raxmad buu u yahay raxmad ba u ahaa yani nabiyullaahi ciisa dadkii raacay ee atbaacdiisa oo diinka ku raacay naxariis buu u yahay weeyaan nebi kasta ummadiisa khayrkaba u faraa shartuu ka reebaa wanaagga iyo khayrka waxa adduuniya aakhare anfacayo u sheegaa waa raxmad wey bal nabiyullaahi ciisa waxaa dheeri u ahaa kaana yubriu lakmaha walabrasa wayuxyi lmawta wuxuu ahaa ka baraska qaba mid ilaahay uu sababtiisa ku bogseeyo idanka ilaahay ku bogsiiyo kan maaragtay yani indhala-aanta lagu dhalay akmaha ilaahay uu sababtiisa ku maaragtay yani ku bogsiiyo dadka dhintay mid soo nooleeya buu ahaa wamaa ilaa dalika mucjizooyin badan ilaahay uu siiyey ayaa jiray wey marka raxmad buu ummadda u ahaa weyan wa kaana amran maqdiya wa kaana yani wuxuu ahaaday ay wujuudu dalika alghulaami ninki inuu ilmahaas xaggaaga ka ahaado waxa weeye amran arin wey arrinka oo maqdiyan la xukumay oo aan yani wax ka hadlaayi jirin ilaahay xaggiisa laga xukumayo azali ahaanna uu qoray looxulmaxfuudkana hore loogu qoray weeyaan horeba ugu qornayd in arrinkan dhacay marka hadalkan wa kaana amran maqdiya waxa weye waxaa dhici karto ay culimmadu leeyihiin inuu malkuljibriil hadalkiisii yaho maryamo uu arrinka u sheegayo in ilaahay cilmigiisa azaliga hore loogu xukumay inuu yahay oo sidaa la yidhaahdo waxaa kaloo ixtimaalo oo suuragal ah in la yidhaahdo kalaamkan waa khabarun min allahi caza wajalla linabiyihi muxamadin sal allahu alayh ali wasalam ayaa loo jeedaa in la yidhaahdo waa hadal ilaahay oo wato nebi maxamed loo sheegayo laleeyahay wa kaana amran maqdiyan in ciise hooyadii maryamo ay dhasha bilaa abin waa arin horay ilaahay uu xukumay nabi maxamedow labada macnoba laba macno oo wanaagsan weeyaan faxamalathu fantabadat bihi makaanan qasiya macnaheedu waxa weeye amarkii ilaahay bay uhogaansatay qadihii ilaahay way aqbashay markaan way aqbashay arrinkii malkul jibriilna wuu afuufay markaasay ilmihii caloosheedii galeen intaas weeye hadalkaasaa meesha ka xadsan bay leeyihin markay ilmihii caloosheeda galeenna marka laga bilaabay faxamalathu way qaaday oo ciise ayay caloosha ku qaaday maryama faxamalathu way qaadayo uur bay ku qaaday ciisay ku qaaday weeyaan markii ay caloosha ilmaha ku qaaday faintabadat way fogaatay bihi ay biciisa ayay la fogaatay makaanan ay fii makaanin aw ilaa makaanin boos ayay aaday boos makaankaasoo qasiya mid fog ah ayay la aaday meesha ay ku cibaadaysanaysay waa ka tagtay meel fog bay la aaday markii calooshii ilmihii ilmihii ay calooshii galeen ayay ka la fogaatay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala makaanka ay aaday waa halkee almakaan alqasiy culummada macaani badan ay sheegaan laakiin qowlka ay u badan yihiin waxa weeye makaankaas waa baytlaxmi meesha la yidhahda nabiyullaahi ciisa lagu dhalay ayaa la yidhaahdaa baytlaxmi baa la yidhaahdaa waxay leeyihin waa magaalo falastiin ku taallo oo maaragtay yani ka jirto xagga junuubka bay maarata baytlmaqdis ka jirtaa yani koonfurta xaggeeda ayay ka xigtaa baytlaxmi baa la yidhaahdaa halkaas ayay aaday makaan aada u fog weeyaan walqasiyu waxaa la yidhahdaa waa albaciidu ba la meesha fog ayaa qasi makaan qasiya la yidhaahdaa weeyaan marka waxay la fogaatay maadaama iyadoo qof cibaadaysata ay yahay halkaa ku cibaadaysan jirtay caloosheedii ilmo ay galeen nin guursadayna uusan jirin dadka inay maaragtay shiddo iyo balaayo la imaanayaan iyo war ay keeni doonaan sidaa darteed bay marka la fogaatay ay booskaas u aaday meesha uga tagtay ayuu maaragtay yani allah subxaana watacaala uu noo sheegaya weya faxamalathu ciise ayay qaaday oo calooshay ku qaaday maryama waladkii faintabadat way fogaatay bihi bilxamli wey uurkii bay la fogaatay oo ciise ihi ay dadkii kala dheeraatay ahalkeedii weeyaan makaanan qasiyan ay fii makaanin baciidin makaan fog oo boos fog bay la aaday halkaasay la tagtay weyaan fa jaaaha lmakaadu marka halkan culammada qaar waxay leeyihiin markii ay caloosha ilmaha ay galeen iyo waktigii fooshaba waa isku dhow yihiinay leeyihiin laakiin sida jumhuurta ay u badan tahay maye waxa weeye haweenka sida ay u qaadaan ilmaha ayay u qaaday oo sagaal bilood bay waday ciise marka sida mashhuurka ahi sagaalkaa bilood bay ku dhashay baa la ohanaya weya sidaas wey sagaalkaa bilood ayay caloosha ku siday sida ibnu kaiir raximah llah fi tafsiiri u ku sheegayo wlmashhuuru can ljumhuuri anaha xamalat bihi tiscatu ashhurin buu leeyahy yani waxa wey sida mashhuurka ah ee jumhuurta laga soo guuriyo waxa weeye sagaal bilood ayay caloosha ku siday oo ay qaaday buu ohanaya wey faajaaha lmakhaadu ila jidci naklati qaalat ya laytanii midtu qabla hada wakuntu nafyan mansiya faajaaha wuxuu u dhibaato geliyey maryama almakhaadu fooshiibaa waxay u dhibaato gelisay ay ku khasabtay wey ilaa jidcin ilaa jidci naklati yani alictimaadu ilaa jidci naklati cuskasho ay cuskato ku tiirsasho ay ku tiirsato asturid ay isku asturto ilaa jidci naklati timirtii yani jirideedii oo qaybta hoose ahi inay cuskatabaa fooshii ay u dhibaato gelisay lanna foosha xanuun bay leedahay xanuunkii foosha qabtay markay foolanaysay cid la joogta oo dhalinaysa umulisaa ma jirto mar haddaysan jirin waxay marka dhibkii xanuunkii wuxuu ku khasbay inay ku dhegto ay qabsato ama ku tiirsato ama ay dadka iskaga qariso geetimir jiridii inay isku qariso inay geetimirka jiridiis isku qariso ayay fooshii ku khasabtay oo u dhibaato gelisay weyaan qaalat markaase waxay tidhi markii fooshi xanuunkeeda oo ka batay yaa laytanii shallaytadayde midtu maan dhinto dhinteena oo kale wey maan dhinto wey qabla haada yacni fooshan ama uurkan ama xaaladan aan ku jiraay horteed maan dhinta bay odhanaysaa ka hor maxaan u dhiman waayey wa kuntu maan ahaado oo maxaan u ahaan waayey wey nafyan yani shay taafiha oo macno lahayn oo la halmaamo maan ahaado shaygaasoo weliba mansiyan laga tegey oo faraha laga qaadayo xaqaarada xaqiirnimadiisa darteed looga tegey maan ahaada bay leedahay maxaan u noqon waayey sidaas oo kale weya waxaan jirin oo taafio dadku ay ka tagaan maxaan u noqon waayey hadalladaas bay odhanaysaa weya fajaaaha almakhaadu ila jidci naklati jaadan waxa weeye bimacnaa aljaaha wadaraha weyaan wuu u dhibaato geliye baa la yidhahda maala markaad tidhahdo jaa fulanun baa yimid wajaaa hayruhu mid kalaa la yimid markaad tidhahdo qof kalaa la yimid bimacnaa qof kalaa keenay wey idaa xamalahu cala lmajii'i baa la yidhahda markuu ku xambaaray inuu keeno isaga qof kale markuu soo wado baa la yidhaha jaaa hayruhu ku kalaa la yimid baa la odhanaya isagu ma imaanin waxaa lagu xambaaray oo lagu khasbay in la keeno waa taasoo kale marka ajaadan waa bimacnaa aljaa wadara baa loo jeeda waxaa u dhibaato geliyey wey wuxuu u dhibaato geliyey almakhaadu almakhaad yani waxaa la yidhaahdaa makhaadka asal ahaan waxaa la yidhahdaa waa atalqu baa la yidhahdaa fooshaa la yidhaahdaa markay maaragtay ilmuhu caloosh ninka uu furmo xanuunka qofka qabanayo yani wajculwilaada dhalitaanka xanuunkiisa baa makhaadka la yidhaahda weyaan waa fooshaasaa loo jeeda faajaaha wuxuu u dhibaato geliyey maryama almakhaadu fooshii waxay ku khasabtay ilaa jidci naklati alictimaada ilaa jidci naklati inay cuskato ama ku tiirsato ama isku qariso timir jirideed inay isku qariso ayay maaragtay ku khasabtay ayaa la yidhaahdaa weyaan fooshii baa ku khasabtay wey marka jidcu nakliga waxaa loo jeeda waa asfal shajara asfal shajara geeda meesheeda hoose jidciga la yidhaahda timirta salkeeda hoose inay ku tiirsato ay cuskato qabsato ayay maaragtay fooshii u dhibaato gelisay weyaan marka qaalat yaa laytanii midtu qabla hada wa kuntu nafsin mansiya arrintan hadalkan oy tamaninayso yani maryama ay tamaninaysaah waxa weeyaan waxa weeye waa yani xanuunka keliya ma aha xanuunki waa ku jira oo fooshi xanuunkeedii waa ku jira laakiin waxaa ka sii weyn qoomkeeda waxay kala kulmi doonto dadkeedii ay ka timid waxa ay kala kulmi doonto maxaa yeelay gabar caabidada oo naasikad ah oo khayr badana ku yiqiina cid guursatana lama arko ayadoo ilmo wadatana berrit meeshii way tegi waxa imaan doono ayadu way ogtahay inay bari tahay way ka warqabtaa laakiin arinkaasay ka xanuunsanaysaa saasay mufasiriintu leeyihin qaalat waxay tihi maryama yaa laytanii shallaytadayde midtu dhinteena maan dhinto qabla haada arintan horteed ay qabla dalika alxaml uurkan hortii maan dhinto wa kuntu maan ahaado nasyan yani nasyan mid la halmaamay maan noqdo weyaan nasyan yani annasyu iyo annisyu markaad tidhaahdo labadaba waa la isticmaalaa yani waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen culummadu maa xaquhu an yutraxa wayunsaa lixaqaaratihi shayga xaq ahaantiisa ou yahay waxa la halmaamo oo laga tago ayaa yani nasyi ama nisyi haddaad tidhahdo nuunka ama kordhig ama hoosdhig baa la yidhaahdaa shayga xaqiirka tuuridiis yani maaragtay ka tegidiisa la halmaamo ayaa la yidhahdaa marka shayga xaqiirkahi waa maxay masalan haweenka markay xaydka qabaan oo kale yani waxa ay maaragtay ay yani cufka ka dhigtaan oy marada ay gashtaan iyo waxa lamidka yihi soo markii xaajadeeda ay dhamaysato sooma tuurto oo wax la tuuro way qurun oo laiska tuurayo wey dhiig lahoo la tuurayo kaasoo kale maa noqdo wey maradaa khirqadaa la tuuray oo kale maa noqdo waxaa lamid a waxyaalaha xaqiirka ah bahalkan qaansada xarigga lagu xiro wajadka la yidhaahdo kaasoo kale maa noqdo qaansada xarigga ku xiran waa la tuura qiimo mala wakadalika usha aa wadatoo kale haddaysan qiimo lahayn waa la tuuraa waxyaalahaasoo kaleo xaqiirka iyo maa noqda bay odhanaysaa weyaan arrintaasoo kale maa noqda weyan weliba haddana mansiyan yani mid laga tegay ah maa noqda weyaan mansiyan yani ay matruukan baa loo jeeda mid laga tegayo yani dadku aysan qiimo daridiisa dartii darti ay uga tagaan maa noqda weyaan leanna waxaa la yidhaha waa usluubay carabtu isticmaali jirtayo carabtu markay meel degaan reer guuraagoodu waxyaalo fara badan bay ku halmaamaan markii wax la halmaamo wixii meesha looga tagay bay waxay dhihi jireen inta soo diraan unduruu ansaakum ay dhihi jireen waxaad halmaamteen bal meelaha kasoo fiiriya markaasaa wixii xaqiirka markii meesha loogu tago waxaan qiimo male baa laleeya waa laga tegaya weya marka waa usluubay carabtu isticmaali jirtay saasaa laleeya maan waxaasoo kale noqda bay odhanaysaa weya yaa laytanii shalaytadayde midtu maa dhinto qabla haada xamligan hortii maan dhinto wa kuntu aan ahaado nasyan shay la halmaamay oo mansiyan laga tegay xaqaaradiisa dartii xaqiirnimadiisa looga tegay maa noqda weeyaan hadalkaasay leedahay wa ficlan wixii ay maryama ka baqaysay waan arki doonaa markii ayadoo ciise wada tahay ay tagto hadalka ay ku dhihi doonaan aflagaadaday u geysan doonaan yani waxay leeyihiin qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shayan fariya yaa ukta haaruuna maa kaana abuuki imra'a sawi wamaa kaanat ummuki baqiya yani waxay leeyihiin u ishaarayaan aabbaha iyo hooyada dad zina iyo lagu yaqiina ma ahayne ilmahan maaragtay aan aabbaha lahayn oo aad la timid waa maxay bay dhihi doonaan marka kelimaadkaas qoomkooda ay kala kulmi doonto faaxisho in lagu ganaahi arrin baqid ay ka baqayso ayay hadalkaasi u odhanaysaa weeyaan fanaadaaha min taxtiha anlaa taxzanii qad jacala rabbuki taxtaki sariya halkan waxa weeyaan yani markii ay sidaas yani tamaniga ay la timid ayaa laga takfiifinaya allah yani shay khaariqulcaado ah ayuu tusayaa oo arintan ka zuuliyo xusnigan iyo murugta ay qabto ka tirtira buu ilaahay u yeelaya weya fanaadaaha waa waxaa dhawaaqay yani maryama waxaa u dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda waxaa uga dhawaaqay almalaku baa uga dhawaaqay weyan malak baa uga dhawaaqay hoosteeda qaa'ilan isagoo odhanayo anlaa taxzanii ay laa taxzanii maryamoy ha murugoonin maxaa yeelay qad jacala rabbuki rabbigaaga wuxuu yeelay taxtaki hoostaadaba wuxuu yeelay sariyan yani waadi biyaah webi biyaihi ayuu keli biyaahu yeelay marka ha maaragtay yani hamurugoonin wey wahuzii lul oo rux oo gilgil ilayki adiga xaggaaga bijidci naklati timirtaa weyn jirideeda rux oo lul buu leeyahay gilgil weeyaan markaad gilgishaa tusaaqib way daadini timirtii calayka adiga dushaada waxay ku soo daadini rutaban yani timir cardun ahoo aan weli aada u bislaanin oo rutab la yidhaahdo ayay dushaada kusoo daadini rutabkaasoo janiyan mid wanaagsan ah ayay dushaada kusoo daadinaysaa weya fakulii cun markaa timirtaas cun washrabii cab biyaha weligaa keliga hoostaada ilaahay u ka yeelay cab waqarii qabowso caynan il ahaanna qabowso oo ishaada ha ha qabowdo oo ha ku faraxdo waxaan inay shay khaariqulcaada yaho aadan maaragtay dhib aadan qoomkaada kala kulmaynin sidaa qalbigaada ku qabowsato weyaan meeshaan fanaadaaha min taxtiha yani laba qiraa'abay yani quraadu ay akriyaan weyaan naafic iyo xabs can caasim iyo xamse iyo kisaa-i waxay akriyaan min taxtiha min ayay akrinayaan oo miimka lahoos dhigo oo xarfu jeer laga dhigo taxtidana darafkaas lahoos dhigo taxti tadeeda labaad lahoos dhigo min taxtiha la yidhahdo minta lagu jaro lagu hoos dhigo darafka in minta lagu hoos dhigo ayay akriyaan haddii qiraa'adaas aanu qabanno yani axadka faacilka oo fanaadaahaada waa malak wey waa meeshu waa xadfan yaho meeshuu ku jiraa meeshuu ku qadaran yahay weyaan marka yani min taxtihaabaa waxaa ka dhawaaqay malak baa ka dhawaaqay oo jibriil loo jeedo macnahaasay ku fasirayaan malkuljibriila loo jeedaa bay leeyihin qaarkood wey qiraa'ada labaad waxa weeye fanaadaaha man taxtahaa in la yidhaahdo oo meeshaan min ka nidhi miimka in la kordhigo man la yidhaahdo taxti meeshii ahaydna taxta la yidhah sada la kordhigo fanaadaaha markaas waxa weeye mantaas marka waa ismu mawsuul iyadaa faacilkii naadaada noqonaysa weeyaan macnaheedu wuxuu noqonay fanaadaaha maryamo waxaa u dhawaaqay man alladii kiibaa u dhawaaqay taxtahaa hoosteeda ahaa tii iyada hoosteeda ahaa ayaa u dhawaaqay weeyaan markaasuu hadalkaa yidhi wey haddaba qofkaan u dhawaaqay oo haddii la yidhaahdo man taxtahaa iyo min taxtihaaba labadaba haddii la yidhaahda waa kee midka naadada samaynaya axadka naadinayahay oo faacilka ihi waa kee malakuljibriil culimmadu qaar ku sheegaan qaarna waxay sheegaan nabiylaahi ciisa loo jeeda ciisay markaa dhashay markay dhashay ilaa hooyada hadday dhasho hoosteeda ilmaheedaa joogo kaasaa mar alla markii la dhalay ayuu u dhawaaqay ciisa hadlay bay leeyihi markaasuu hadalkaa yidhi labadaas haddii aanu qabanno culimmadu isku khilaafaan baana qolada odhanayso waa ciise qolada odhanaysaahi waxaa ka mid ah saxaabada ubay ibnu kacbin baa ku fasirayo taabiciintii mujaahid ibnu jabri baa ku fasirayo xasanu basri baa ka mid ah wahb bnu munabi saciid ibnu jubayr fi ixda riwaayatayn yani maaragtay ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam raggaasaa ka wada mid ah weeyaan culammada qaar kale waxay leeyihiin maya waa malakuljibriil baa loo jeeda fanaadaaha min taxtiha ama man taxtaha markaad tidhaahdo wuxuu doonaba ha noqde min taxtiha markaad tidhaahdo yani min makaanin taxtaha buu ka qayliyey weyaan saasuu malagii ka qayliyey marka waxay leeyihiin waa malakuljibriil dadka macnahaas ku fasirayana waa cabdullahi ibn cabaas iyo yani maaragtay amr ibn camar ibnu maymuun alawdi iyo daxaak ibnu musaaxim iyo dad badan oo taabiciintii ka mid a qataadat ibnu dacaama iyo yani aimadaas waaweyn salafki ka mida ayaa macnaha labaadna ku fasiraya weyaan laakiin markaad fiiriso yani oo qaraainka qur'aanka markaad fiirinayso qariinooyinka qur'aanka la jira markaad eegto waxaa culammadu ay rajaxaan sida maalan yani maaragtay abu xayaan oo kale fii baxr muxiid oo ku rajaxayo wakadalika ibnu jariir atabari oo rajaxayo wakadalika maxamed alamin shinqiiti kitaabkiisa adal bayaanka oo ku rajaxayahay waxay leeyihiin laba qariino ayaa tusinayso inuu yahay qofkan ciisa loo jeeda nabilahi ciisa markaa dhashay ko waxay leeyihiin qariinada tusinayso damaairta shayga la yidhaahdo damiir markuu shaygu yahay waxaa la yidhaha adamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuurin damiirka mar kastaba waxaa loo celiyaa shayga lasoo sheegay kan ugu dhawaanshaha badan baa loo celiyaa waxaan soo marnay bay leeyihiin oo qur'aanka ilaahay oo hadda noogu soo sheegay faxamalathu damiirkaas yaa loo celiyey axadka caloosha lagu qaado waa ciise wey oo maryamo ay ku qaatay faintabadat bihi damiirka ku jiraay xamligii ciise ahaabay la fogaatay uma kabacdii xoogaa kadibna fanaadaaha baa la yidhi marka waxaa loo jeedaa fanaadaaha man taxtaha waxaa loo jeedaa mantaasi waxa weeye waa ciise bay odhanayaan qariino ku tusinaysa weyaan haddaanan la helin daliil saarif oo ka jeediyo in damiirka loo celiyaa yani waajibnimadiisa shay jeediyo haddaan la helin taa waa qariino lagu rajaxi karo wey qariinada labaad waxa weeyaan oo tusinayso yani in loo jeedo ciise loo jeedo markii ayadoo wadato ay qoomka u timaado dadkeeda ay u timaado oo hadallada ay ku yidhaahdaan waxay odhanaysaa fa ashaarat ilayhi saasay leedahay yani wiilkay u ishaari doontaa fa ashaarat ilayhida hore looguma sheegin wiilkaadaa ku difaaci doonaa ma soo dhihin hore ma aanan kusoo arkin haddii marka ishaaradaas ay ishaartay waxay tusinaysaa wiilkan mar alla markuu dhashayba inuu hore ka hadlay sidaa darteed ay og tahay ayay ogaanshaha ay hore usoo ogaatay inuu hadlay bay haddana farta ugu fiiqaysaa maxaa yeele horey usoo ogaatay si uu u difaaco hooyadii ayuu markaa kabacdi hadli doonaa weyaan labadaas labadaas sababood labadaas qariino ayay maaragtay ay culummadu ku rajaxaan weeyaan oo la leeyahay fanaadaaha min taxtiha iyo min taxtaha marka la yidhaahdo looma jeedo malag looma jeede waa ciisa weeyaan fanaadaaha waxaa u dhawaaqay min taxtiha hoosteeda waxaa ka dhawaaqay yani almalaku baa ka dhawaaqay wey min taxtiha marka waxaa weeye min makaanin taxtaha boos ka hooseeyo ka hooseeyo maxaa yeele waxay leeyihin hadii sidaa la yidhaahdo maryama markay foolanaysay makaan aad u sarreeya bay joogtay weeyaan meel sare ayay ku dhalaysay dhulka ay joogtaa sarreeyey meel ka hooseysaba marka malakuljibriil oo ka dhawaaqay bay leeyihin oo maxaa yeele inay meel meel sare inay ahayd allah wuxuu leeyahy waaawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wamaciin rabwada waa meel sare wey meel saraan u dunnay oon geynay ciise iyo hooyadii ilaa rabwatin meel sarrayso daati qaraarin wamaciina meel ay ku sugnaadaan biyana leh ilo biyana leh baa ilaahay uu siiye weya markaasu wuxuu ku yidhaahdeen yani fanaadaaha wuu dhawaaqay man taxtahaa hoosteeda axadkii ahaaday oo ciise ihi ayaa dhawaaqay ama min taxtihaa buu ka dhawaaqay ciise ayaa ka dhawaaqay muxuu yidhi anlaa taxzanii antan oo maaragtay yani antan waa tii mufasirada ahayd wey ay laa taxzanii oo kale wey asagoo odhanayo laa taxzanii anlaa taxzanii ha murugoonin qad jacala rabbuki rabbigaaga wuxuu yeelay taxtaki hoostaada wuxuu yeelay maryamoy sariyan webi buu yeelay weyaan asariyu culammadu way isku khilaafaan laba macnay ku fasiraan macnaha koobaad waxa weye macnihii hadda aan marnay oo asariyu waxaa la yidhaahdaa aljadwalu wahuwa anahru sagiiru keliga bahalka la yidhaahdo oo webiga laga soo jeexo yani webiyaasha laga soo jeexo togaa yarkaa lasoo jeexo ama keliga la yidhaahda ayaa loo jeeda asariyu la yidhaahdaa macnahaas waa la yidhahda macnahaas dadka ku fasiraya oo dhahayo maarata waxaa loo jeedaa webi yar baa loo jeeda ama keli baa loo jeedaa waxaa kamida bara ibnu caazib waxaa kamida cali ibn abi alxa oo cali ibni cabaasin ka wariyo camr ibn maymuun alawdi baa kamida mujaahid iyo saciid ibnu jubayr aimadaas oo dhan waayruhu min alaima ayaa ku fasirayso macnahaas buuna ibnu jariir abri fii tafsiirihi oo ku maaragtay ayuu ku yani rajaxaya weyaan oo dooranaya waxaa kaloo jiro culamada qaar inay ku fasiraan sarigaani in loo jeedo ciise laftiisa qad jacala rabbuki rabbigaaga wuxuu yeelay taxtaki hoostaada wuxuu yeelay sariyan ay sayidan shariifan rafiica nin sayid ah oo qiimo leh oo sharaf leh oo shariifa ayuu hoostaada yeelay oo ciisa loo jeedo weeyaan macnahaasna waa lagu fasiraa oo waxaa ku fasirayo xasan basri iyo rabic ibn anas iyo cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslam aimadaas badana ku fasiraysa weyaan laakiin sida daahirka macnaha ibn jariir abri iyo aimada ay rajaxeen ayaa daahiro in lagu fasiro nahri webi yar in lagu fasiro ayaa raajixa weyaan sababtu waxa weeyaan yani waxaad arki doontaa munaasabada la xidhiirto waxaa laleeyahay wahuzii ilayki bijadci naklati tusaaqid calayki rudaban janiya fakulii washrabi ila waxna cab baa laleeya waxna cun hadday meel duura aaday oo wax jooga aynan jirin haddaan yani lagu fasirin biyaha aan lagu fasirin washrabi xaggeebay ka imaanaysaa marka kariinadaasaa tusayso in webi loo jeedo weeyaan taasaa tusinaysa bay leeyihi wahuzii ilayki bijidci nakla wahuzii lul oo rux maaragtay maxaa la yidhaahdaa maryamoy wahuzii ilayki xaggaada usoo rux yani geedkii saa u taataaba wey geedii bay lulaysaa weyaan markaasaa markaad ruxdo bijidci nakla timirta jirideedii yani rux baa la leeyahay tusaaqid alayki tusaaqid way daadini calayki adiga dushaadaba waxay kusoo daadini nakladii geedii timir geed timirkii rutaban janiyan rutaban yani timir oo maaragtay cardun aho weli aanan bislaanin ayaa maarata oo aan qalalin ayay ku daadinaysaa janiyan oo weliba maaragtay yani mid wanaagsan ah weeyaan marka tusaaqid calayki rutaban janiya qiraaad saddex bay culammadu akriyaan qira'ata xabsa waxdahu can caasim wuxuu akriyaa midaan hadda akrina tusaaqid calayki waxaa akrinayo taada oo la godo qaafka oo lahoos dhigo tusaaqid la yidhaahdaa ayay akriyaan siinkana la takhfiifiyo aanan la shidin markaas waa mudaaricu saaqatad mudaariceedii weeyaano tusaaqidu la yidhaahdo marka rutabantaas waa mafcuulu bihi wey ficilkaasa mafcuulu bihi u qaadanaya weyaan tusaaqid calayki rutaban buu noqonaya qiraaada labaad waxa weeye waa qiraaata xamza keliya u akriyo wuxuu akriyaa tasaaqad buu akriyaa tasaaqad qaafkoo la kordhigo ta'doo la kordhigo tasaaqad la yidhaahdo markii sidaa la yidhaahdo tasaaqad marka la yidhahdo asalkeedu wuxuu ahaa tatasaaqatu buu ahaa markaasaa labadii ta midkood la gooyo weeyaan qiraaada jumhuurtuna waxa weeye tasaaqad calayka rutaban janiya tasaaqad la yidhahdo yani qiraaadii oo waxay isleeyihiin xamza laakiin siinka ayaa labadii taood mid kamida iyo siinkii baa laisku idqaamo laisdhexgeliyey tatasaaqad beed markaas tasaaqad yidhaahdeen sidaas iskugu keenay laakiin qiraaada xamza iyo jumhuurta qiraadooduna waa isku macno weeyaanoo markaas waxa weeye rutabantaan tamyiizinimaa lagu nasbinaya ee mafcuulu bihi ma ah tasaaqad way daadani wey markaas ama tasaaqad way daadani calayka dushaaday kusoo daadani rutaban iyadoo ah yani min jihati rutab iyada oo rutab ahoo yani maaragtay rutab timirta anwaac badan ay leedahay nooca rutabka la yidhaahdo waa marka aysan timirtu aad u bislaanin ay maaragtay aad u wanaagsan tahay baa loo jeedaa weyaan rutaban janiya walidalika ayay maaragtay yani culammadu waxay yidhahdaan sida yani camr ibn maymuun alawdi ay kasoo guuriyaan wuxuu dhihi jiray maa min shayin khayru linufasaai min atamri warutabi yani wuxuu dhihi jiray haweenta markay nifaaska qabto oo ilmaha ay dhashaay wax uga wanaag badan timirta oo rutabka in la siiyo wax uga wanaag badan ma jirta buu leeyahay markaasuu aayaddan akriyayo wahuzi ilayki bijidci naklati tusaaqid calayki rutaban janiyan buu akriyey aayaddaas ayuu akrinaya weya rutaban janiyan aljaniyu waxaa la yidhaahdaa yani waxaa loo jeedaa ay maa taaba wasaluxa wixii wanaagsan ayaa loo jeedaa weyan rutabkaasoo janiyan mid wanaagsan ah ama janiyan in la yidhaahdo yani majniyan in la yidhaahdo mid la gurtay ah oo laguu soo daadiyey adiga laguu keenay laakiin macnaha horeetaa wanaagsan inaan ku daysano weyan rutaban janiyan yani timirtaas maaragtay cardun ka aho weli aanan bislaanin aada u bislaanin ee wanaagsan ayay geedaasi kuu soo daadinaysaa fakulii cun oo timirtii cun washrabii cab biyihii wadigii meeshaan yarka ah keligii yarka ahaa xaggiisa ka cab waqarii yani maaragtay qabowso caynan il ahaanna qabowso baa laleeyahy ishaadu ha qabowsato weyaan waqari cayna yani waqari caynanta waxaa laba macnoba way ku fasiraan waxaad ishaada ku qabowsataa webigaan ilaahay uu kuu soo saaray rutabkaa uu rabbi kuu soo dhaliyey culammada qaar waxay leeyiin geedka markay ku tiirsanaysa imaanaysa geed qalalan buu ah kabacdi baa ilaahay miro u yeelay durbadiiba timirta uga soo saaray ilahay u soo daadiyey dhulka ay joogto hubi ma lahayn markiiba ilaahay keligaa yarkaa usoo burqiyey ishaa usoo saaray ilahay mucjizo waa ku looxoo dhan ay wada arkaysa weyaan ama in la yidhahdo waqarri caynan il ahaan waxaad ku qabowsataa biru'yati lwaladi lmawhuubi laki wiilkaan laguu hibeeyo lagu siiyey ishaada ha ku qabowsata in la yidhaahdo iyagana macnahaas way sheegaan weyaan faimaa tarayinna min albashari axada faquulii inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyawma insiya faimaa tarayinna haddii aad aragto maryamoy min albashari dadkii xaggii haddaad ka aragto axadan qof aad kala kulanto qof un aad kala kulanto war uu kula soo aado xaggee ilmahan ka keentay iyo yaa aabba u ah iyo aabba la-aan baa dhashay iyo waxaa kuula yimaadaa faquulii waxaad tidhahdaa adoo u jawaabayo inii aniga nadartu waan nadray liraxmaani allihii raxmaanka ahaa oo naxariista badnaabaan waxaan u nadray sawman ay imsaakan can ilkalaami hadalka inaan ka afhaysto inaanan hadlin ayaan u niyeystay dheh sidaa ku dheh ma hadlayo hadalkaa ku dheh falan ukalima alyawma marka inii nadartu liraxmaani sawmantan tafsiirkeedu waa kan weeyaan falan ukallima hadli maayo alyawma maantadan insiyan qof bani aadama oo insiya la hadli maayo maanta sidaa ku dheh hadalkaas yani hadal ha u furin wey hadday ku weydiiyaan marna hadal ha u furin marka macnaheedu waxa weeye yani fa imaa taray adoo yiroo kale weeye yani imaa oo loo jeedo waxay ka kooban tahay in oo shardiyo ah iyo ma masiidatan lita'kiidi baa la iska saaray marka asalku wuxuu ahaa yani maaragtay tarayinadan wuxuu ahaa tarayiina calaa wasni tafcaliina buu ahaa markaasaa bacda aliclaal iclaal dheer dabadeed markii la iclaaliyey ayay tarayinna noqotay wy sidaa laga dhigay weya fa imaa tarayinna maryamoy haddii aad aragto min albashari bani aadamka xaggiisa dadka oo qoomkaadi ahaa axadan qof un haddaad ka aragto mid un haddaad kala kulanto oo hadalkaa uu kula soo galoo ku weydiiyaa faquulii waxaad tidhaahdaa inii aniga nadartu waan nadray liraxmaani allihii raxmaanka ahaa oo naxariista badnaa baan sawman afhaysasho ayaan u nadra wey inaanan hadlin oo hadalka ka haysto falan ukallima la hadli maayo alyawma maantadan la joogaa insiyan qof bani aadama inaanan la hadlin ayaan nadray sidaa ku dheh baa laleeyahy hadalkaas yidhi hadalkaa marka qofka odhanaya qaa'ilka maryamo hadalka ku odhanaya waxa weeye alladii naadaa min taxtihaa weeyaan qofka hoosteeda ka dhawaaqay waaba ciise laftiisa wey ciise ayaa ku odhanayo hadday dadku ku weydiiyaan hala hadlina faraha ka qaad yani sidaas oo kale ku dheh ma maaragtay soon baa niyeystay hadli maayo dheh hadal oo dhan waa ka afhaysanaya ku dheh hadalkaa marka mufasiriintu waxay leeyihiin yani marka ay leedahay ma ishaaray ku odhanaysaa oo ma hadlayada ma gacmahay ka ishaari mise waxa weeyaan afka ka odhanaysaa yani sida raajixa waxa wey in afka ka tiraahdo daahirka aayaddan oo ku tusinayo daahirka aayadda taasoo ku tusini yani inay tiraahdo afka ka tiraahdo aniga maanta laga bilaabo idinla hadli maayo maanta mujeeda alyawma hadal meli macnaha qadiyadan aniga ka hadli maaye wiilkaan la hadla wey markaas kabacdiiba u shaari doonta sidaa ku dhec weya hadalkaasaa lagu yiri macnahaas culimmada qaara rajaxo laakiin ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay maya ishaaray noqon kartaa buu leeyahy maxaa yeelay haddii ay hadasho nadarkeedii baa fasaadayay buu leeyahay nadarkeedii ay nadartay ayaa ka fasaadaya laakiin macnaha horeeta ayaad moodaa inuu daahir yahay maxaa yeelay faquulii baa la yidhi dheh baa la ohanaya qawlkana oo carabkaa laga yidhaahdaa inkastoo ishaarada lafteeda kalaam lagu magacaabo o ishaarada qawl la yidhaahdo laakiin macnaha daahirka waa kaa wey daahirqur'aan taasuu tusini weyaan faquulii waxaa tidhahdaa inii aniga nadartu waa nadrin liraxmaani alii raxmaanka ahaa sawman aamusib oo aanan hadlin baan u nadrin falan ukalima hadli maayo alyawma maantadin la joogo insiyan qof bani aadam oo insi loo nisbeeye lagu magacaabay la hadli maayo sidaa ku dheh faatat bihi qawmaha taxmiluhu faatat way timid maryama bihi ciise ayay la timid ciisay la timid qawmaha dadkeedii bay ula timid maxaa yeele markaan oo kale maryama tumaniinay haysataa inay beri tahay og tahay ilaah inuu beri yeelaya bay og tahay mucjizaad fara badan bay aragtay way og tahay ayada inay cafiifo tahay aysan zino samaynin waa isubtaa sidaa darteed ba marka kama aysan dhuumanin dadkii magaalo kale ma aynan aadin magaaladeediibay kusoo noqotay ee la timid weeyaan faatat bihi ciise bay la timid qawmaha dadkeedii bay ula timid taxmiluhu ayadoo sido oo xambaarsan ayay la timid weeyaan qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamoy laqad ji'ti waad la timid shay-an waxbaad la timid shay shayga oo fariyan ay munkaran cadiiman shay la inkiro oo weyn oo xumaantiisa la inkiro ayaad la timid bay yidhahdeen yacni waxay ku ishaarayaan ujeedaan zinaad la timid weeyo waladkaad wadatana waa waladu zina wey waladu zina wey oo ilmo aabbale ma aha ayay hadalkaasi ujeedaan weeyaan maxaa yeelay waa midda ay bugtaanka ilaahay oo ku sheegay wey leeyahay wabikufrihim waqawlihim calaa maryama buktaanan caiima waa firye iyo masabilaad baa la yidhaahdaa firyadu taas weyaan shayan fariya yani shay munkar oo fadiica ayaa la timid ayaa loo jeedaa alfariy waa min alfiryati baa laga keenay oo masabilaadii ah weyaan shay oo zinadii waladu zina ayaad wadataa bay leeyihin waxaa kaloo la yidhaahdaa maaragtay alfariyada waxaa la yidhahdaayo kale waxay ku magacaabaan alcajiib naadir shay la yaab lahoo naadira baad la timid qoftii caabidada ahaydoo cibaadada badnayd oo maanta ilmo wadataa wax lala yaabo weyela oo aabba aan lahayn hadalkaas bay yidhahdeen weli hadalka ayagaa sii wata waxay yidhaahdeen yaa ukta haaruuna haaruun walaashiiye maa kaana abuuki aabbahaa ma uusan ahayn imraa sawin nin xun ma uusan ahayn yani ma ahayn zani ma ahayn ba ujeeda aabbaha mid zinaysta ma ahayn wamaa kaanat ummuki hooyadaana ma aynan ahayn baqiya ay zaaniyatan mid zaaniyadana hooyadaa ma aynan ahayn hadalkaas bay yidhaaheen macnaha maxay sarbeebayaan adigaa zinaystay wey marka aabbaha iyo hooyadaa waxaysan aqoonin baad la timid wey waad zinaysatay waladu zinaabaad wadataa bay odhanayaan hadalkaasay leeyihin hadalkaa marka yaa ukta haaruuna laleeyahay haaruunkani siday dadka in badan moodaan ma aha inuu yahay haaruun ibnu cimraan yani aquu muusa nabiylaahi muusa walaalkii oo nabiylaahi haaruna looma jeedo maxaa iltizaam ma ahayn ciisa wax badan ka dambeeyey nabilaahi maaragtay muuse iyo nabilaahi haarun wax badan buu ka dambeeye weyaan haaruunkan marka waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waa nin oo saalix ahaa oo aada u cibaado badnaa oo zamankeeda joogay oo min maarata min aqribaaiha kamida reer bani israaeil kamida weyaan nin caabidahoo saalixa buu ahaa weyaan sidaasay marka uleeyihiin yaa ukta haaruna yani yaa shariihata haaruna wey haaruun haweentii u ekayd xagga cibaadada kaga shaabahday ilaa iyaduna cibaado badneed soo ma ninkii cibaadada badnaaday oy ku shabahayeen oo haaruna waktigiisoo noolaa kaas walaashiiy tii u ekayday oo kale ayaa loo jeedaa wey saasay ohanaya maxaa yeele inay sidaa tahayna xadiidka imaamu muslim imaamu axmed ay warinaya hayruhuma ay warinayaan ayaa tusina xadiidu mugiirat bni shucba radia allahu canhu wuxuu leeyahy mugiirat bnu shucba bacanii rasuulu lahi sal alau alay wasalam yani ayaa nabiga wuxuu ii diray ilaa najraan magaalada najraan la yidhaahdaba uu ii diray wey waa nasaaradaa deganayd weya beled ee nasaarada carabta ay deganaayeen ayay ahayd markaasay nasaaradii weydiiyeen oo yidhaahdeen ara'ayta maa taqra'uuna ya ukta haaruun ka waran bay yidhahdeen mugiirat bna shucbow yaa ogta haaruuna baad akrinaysaan wamuusa qabla ciisa bikada wakada yani muuse waa muuse wuxuu ciise ka horeeyey intaasoo sano ayuu ka horeeye waa sidee bay yidhahdeen maxay tahay yaa ogta haaruuna baad akrinaysaan markaasuu yani arintii mugiirat bna shucbow waa garan waaye wuu la soo laabtoo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu weydiiye o yidhi nasaarada aytaanay ugu qabsadeen yaa ogta haaruuna isagu haaruun wuxuu uhaystay yani haaruun nabiyulaahi muusa yani buu uhaystay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi alaa akhbartahum anahum kaanuu yatasamawna biاlambiyaai wasaalixiina qablahum maad u sheegtido ku tidhaahdi reer bani israa'iil waxay ahaayeen kuwo la magac baxo isku magacaabo dadkooda ambiyada magacyadooda iyo dadkooda saalixiinta ayay isku magacaabi jireen marka ninkaa nin saalixahoo joogay ayay ku magacaabeenoo ukta haaruuna ay leeyihiin maxaa sidaa u dhihi weysay weyaan marka arintani inuusan haaruunka nabiyllaahi muusa la dhashay nabiyllaahi haaruun inuusan ahayn ayay aayadani maaragtay ay daahir ku tahay weyaan yaa ukta haaruuna haaruun yani ninkaa saalixa ah oo wanaagsan tii shabahdo u ekeyd xagga cibaadada kaga ekayday maa kaana abuuka imra'a sawdin aabbahaa mid xun ma uusan ahayno zaani ma ahayn wamaa kaanat ummuki hooyadaana ma aynan ahayn baqiya mid zaaniyada ma aysan ahayn fa ashaarat ilayhi way ishaartay marka ayadii maadaama aysan hadlaynin way far fiiqday wey ilayhi ilaa ciisa bay ku far fiiqday ciisa farta ku fiiqdayo ay usoo yani maaragtay yani la hadla ay leedahay weyan way la yaabeen markay ciise farta ugu fiiqday qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baa nukalimu ula hadlaynaa man axad kaana ah yani ah fi lmahdi dhabta hooyadii mid ku sugan sabiyan xaala kawnihi sabiyan isagoo ilmo yara see ilmo yaroo dhabta lagu hayo aan ula hadlaynaa bay leeyihin waa sidee waa istiqraabsadeen yani sidee baan ula hadlayna marka abu cubayd oo kale wuxuu leeyahay yani abu cubayda ninkaa luqawiga wuxuu oranaya fi lkalaami xashwun zaaidun baa ku jira buu leey wax zaa'idaa ku jiro xashwi ah macnaheedu wuxuu leeyahay waa in la yidhaahday ka la mid tahay kayfa nukalimu sabiyan fi lmahdi seebaan ilmo yaroo dhabta hooyadii ku jiraay aan ula hadlaynaa yani saasoo kale bay leeyihiin macnahaasaa loo jeeda laakiin ficilka kaana la yidhaahdo hadda ficilkii maadiga aha looma jeede waa almudaaricu almuqtarinu bilxaali baa la yidhaahda waa mudaaric kaanadan oo xaalada waktigan la jooga la xiriirsaday kaana ah baan odhanayna ahaa ma aha hadda ayuu yahay seebaan ula hadlaynaa ilmo hadda dhabta hooyadii kusugan ku sugan oo ilmo yara seebaan ula hadlaynaa bay yidhahdeen leanna caadada ma aynan ku dararsan ilmo yaro hadda dhashay in lala hadlo waxay arki jireen maaha seebaan ula hadlaynaa bay yidhahdeen qaala inii cabdullahi markiiba wuu jawaaba qaala wuxuu yidhi nabiyllaahi ciisa inii aniga cabdullaahi addoonka ilaahay baana allah addoonkiisaana aataanii wuxuu isiiyey allah alkitaab kitaabkii buu isiiyey yani kitaab buu isiinayaa wey oo nin axad kitaab laho kitaab injiil la yidhahdo isiina wey wajacalanii wuxuu iga yeelay nebiyan nebi oo ambiyada ilaahay ka mida buu iga yeelay wajacalanii wuxuu iga yeelay mubaarakan mid barakaysan buu iga yeelay aynamaa kuntu meel kastoo aan joogo aynamaa meel alle meesha kuntu aan ahaadaba allah mid barakaysan buu iga yeelay weyaan hadalkan waxaa la yidhahdaa maadi buu ka wada cabiray aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu ficil maadi baa laga wada dhigay yani ficilka maadiga waa la cabiri karaa haddii shaygan inuu dhacayo ay xaqiiqo tahay mudaaric ha ka cabirina maadi baad ka cabiri kartaa laanna ilaahay qadihiisa ayuu hore u xukumay ciise inuu nebi min ambiyaa illahi yahay inuu ilaahay kitaab siinayo inuu mubaarak yahay oo kaiiru lbaraka yahay mar horeo ilaahay u xukumay tii ilaahay u xukumay marka uu ka sheekeyni weyaan sidaasuu leeyahay waawsaanii waa ii dardaarmay bisalaati salaadii buu ii dardaarmay wazakaati zakadiina waa ii dardaarmayo yani khalqiga xoolahayga inaan zakaatulmaal ka dhiibo ama tahaaradiibu ii dardaarmay in la yidhaahdo labadaba waa jirtaa weyaan maa dumtu xaya muddata dawaami xaya inta aan noolahay inaan salaadiina la imaado xoolahaygana aan zakadii ka dhibo ayuu ilaahay ii dardaarmay weyaan yani xuquuqda ilaahayna aan guto xaqii bani aadamkii ugu lahaana inaan guto wabaran biwaalidatii wajacalanii allah wuxuu iga yeelay baran mid baariya buu iga yeelay biwaalidatii hooyaday mid baari u ah wuu cadeeyey marka inuusan aabba lahayn ayuu cadaynaya hooyadii keliya u leeyahay ma dhihin labadeydii waalid inaan baari u noqdo ma dhihin laakiin wabaran biwaalidatii aabba inuusan lahayn hooyo keliya leeyahay ayay tusinaysaa weyan wabaran mid baariya buu iga yeelay biwaalidatii aniga waalidkaygii oo hooyadaya hooyaday buu baari iiga dhigay weya walam yajcalnii igamana yeelin allah jabbaaran mid khasbin badan oo dadka khasbo oo ku kibro igama yeelin shaqiyan haddana mid hoogay oo ahlunaara oo xun ilaahay igama dhigin wey aljabbaar waxaa la yidhahdaa alladii laa yaraa liaxadin calayhi xaqa qofka mutakabirka ah isla weyn oo dadka aan wax xaq u arkaayo jirin ayaa jabbaarka la yidhahdaa shaqi aho mid hoogan ilaahay igama yeelin wey wasalaamu salaam badbaado calaya aniga korkayga ha ahaato yowma wulidtu maalintii la ii dhalay salaam korkayga ha ahaato saa isku ducaynayo oo shaydaan iyo xun oo dhan aan ka badbaado wa yowma maalin dushayda ha ahaato amuutu aan dhimanayo shaydaan asagoo igula hayn oo axad idhibaa uusan jirin maalintaasna ilaahay ha i oofsado weya wa yowma maalin korkayga ha ahaato salaamtii badbaadadu ubcafu la isoo saari xayan xaala kownii xaya anigoo ah mid xayi ahoo nool marka la isoo saarayahay ilahay salaam dusheeda ha yeelo qiyaamahan ilahay wuxuuna dhan allah iga badbaadiye wey walidalika ibnu jariir atabari fi tafsiri wuxuu kusoo saaraa biisnaadihi can alxasan albasriyi raximah llah xasan albasri inuu kaga soo saari wuxuu leeyahay waxaa kulmay ina ciisa wayaxya iltaqaya nabiyllaahi ciisa iyo nabiyllaahi yaxya ayaa kulmay markaasaa faqaala lahu ciisa ciisa wuxuu ku yidhi istakfir lii anta khayru mini yaxyow adaa iga khayr badane ilahay dambi dhaaf noo weydii ii weydii markaasaa yaxye wuxuu yidhi istakfir lii anta khayru mini adiga istikfaar ii weydii adaa iga khayr badani labadoodi midba midka kaleo ku celiyey markaasaa ciisa wuxuu ku yidhi anta khayru mini adaa iga khayr badan sababtu wuxuu u daliishaday u leeyahay sallamtu calaa nafsii wasallam allahu calayka buu leeyahy aniga markaan iska hadlayay anaa naftaydii badbaadadeeda iskugu duceeyey adigana ilaahay baa kuu duceeyey maxaa yeele ayadan wuxuu leeyahay nabiyllaahi ciisa wasalaamu calaya yowma wulidtu wayowma amuutu wayowma ubcatu cay asagaa isku ducaynay laakiin waxaan kusoo marnay nabiyllaahi yaxya wasalaamun calayhi yowma wulida wayowma yamuutu wayowma yubcatu xaya ilaahay u ducaynay marka qof ilaahay u duceeyey iyo qof asagoo ducaysta qofka ilahay u duceeye khayr badane adiga noo duceey buu leeyahay weya hada wabilahi tawfiq sal la waslam ala nabiyina maxamed